بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul imaan sheekh cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh baabka sideedaad yaan ku jirnay baabu taxriidihi calaa luzuumi sunnati watargiibi fi dalika wa tarki lbidac isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo in sunnadii lagu dhego dadkiina maaragtay la jeclaysiiyo lana jeclaysiiyo inay bidcdii ka tagaan iyo kala taggii iyo iskhilaafkii iyo ka digid laga digaayo bidcooyinkii iyo iskhilaafkii iyo kala taggii waxaan soo gaarnay xadiidkii sagaashanaad walahumaa bukhaariyo muslim waxay leeyihiin anasin ay ka wariyeen radia allahu canhu qaala inuu yidhi jaaa halaathatu rahtin saddex qof ayaa u yimid ilaa aswaaji nabiyi sal alla ly slam macnaha guryihii haweenkii rasuulka sal slam yay yimaadeen sida riwaayada bukhaari ay sheegayso yas'aluuna can cibaadati nabiyi sala allahu alay salam waxay markaa weydiinayeen oy baaraayeen rasuulka sal slam cibaadadiisa uu gurigiisa ku sameeyo ila salaadaha uu masaajidka ku dukanaya iyo waa loo jeedaaye falamaa ukhbiruu markii loo sheegay waxa uu sameeyo rasuulka sal slam uu gurigiisa ku sameeyo kaannahum waaba iyagoo taqaaluhaa yaraystay oo u arkay mid walba iyaga kamid wuxuu u arkay in camalkaasi uu yaryahay fa qaaluu waxay yidhaahdeen wa ayna naxnu min annabiyi sala alla ly slam oo annagu rasuulka sal ly slam xaggeen ka joognaa macnaha laysma keen barbar dhigi karo waqad gafara allahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahara iyadoo alla uu u dhaafay wixii hormaray oo dembigiisii ah iyo wixii dib dhacay dee annagu maadaama aanan saas ahayn oo aan dembigeenni la dhaafin dee camalkeenni ma noqon karo camalkii rasuulka oo kale sal slam waa inaan ka badinaa saas waay warkoodu saas u dhaca fa qaala axaduhu midkood baa wuxuu yidhi marka ama ana aniga fa usalli leyla abada habeenkii oo dhan waan dukanayaa fa qaala alaakhar kii kalena wuxuu yidhi innii asuumu dahra falaa uftir maalmaha dhan waan soomayaa buu yidhi maalin aan afurayo ma jirto wa qaala aakharu kii saddexaadna wuxuu yidhi ana actasilu nisaa haween waxa la yidhaahdo waan ka fogaanayaa buu yidhi walaa atasawaju abada weligeena guursan maayo fa jaaa anabiyu sala alla ly slam ilayhim rasuulkii baa sal slam u yimid warkii baa la gaarsiiyey sida riwaayada muslim ku jirta rasuulka sala allahu alay slam warkii waa la gaarsiiyey marka riwaayaadku sida ay sheegayaan si guudna masjidku uga hadlay oo uu ka digay xaaladda nimankaas isagoon magacyadooda si gaara u sheegin gaarna wuu ula hadlay iyagii fa qaaluu wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wa kadaa maydinkaa kuwa yidhi sidaa iyo sidaa amaa inii la akhshaakum riwaayada bukhaari waa amaa wallaahi allaan ku dhaartay innii la akhshaakum lilah midka alla idinkugu cabsi badan waa aniga wa atqaakum lahu oo idinkuga maaragtay taqwo badan marka addoonnimadu way naga dhexaysaa oo waan ku siman nahay inaan addoommo alla u nahay laakinnii laakiin anigu asuumu wa uftir waan soomaa waanan afuraa maalmaha qaarna waan soomaa soonka sunnada ah maalmaha qaarkoodna waan afuraa wa usallii wa arqud salaatuleylkina waan dukadaa saacadaha qaarkood saacadaha qaarna waan seexdaa wa atasawaju nisaa haweenna waan guursadaa sida dadkuwa u guursado faman ragiba can sunnatii qofkii dariiqadayda ka jeesta ee naca falaysa minii aniga iga mid ma ahan oo marka dadkaasi waxay hadda shabaheen nimankii maaragtay ruhbaanadii reer nasaaro kirishtaanka sababtoo iyagaa bidcaystay oo bilowday tashdiidka iyo quluwiga iyo in duurkaa la dego oo la yidhaah wan iyo u dhowaan mayno iyo nafteennana maaragtay waan cadaabaynaa شيخ كتاب كشرح وحليه هذا الحديث حديث أنس المعروف بأن أناسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حليه حديث كان أنس إلا يقانو كهد لايا إن ركب إذا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي ويديين عبادة رسولك صلى الله عليه وسلم ووحي دونا أيين إن الله تقربان وحاو سمينا أيوك رسولك صلى الله عليه وسلم markaas cibaadadiisa weydiiyeen oo si alla u caabudaa bay yidhahdeen gurigiisa markuu joogo markaasaa la yidhi rasuulku sal ly slama marna waa soomaa maalmaha qaarkoodna waa afura yacni soon iska joogtaa ma samayn jirin rasuulku sal slama ee mararka qaarkood xataa soonka wuu badin jiray ilaa laga yidhaahdo dee afuriba maayaba mararka qaarkoodna afurkuu badin jiray ilaa laga yidhaahdo soomi maayo waa kii sunnada aha habeenkii bay weydiiyeen iyo maaragtay cibaadadii u sameeya habeenkii markaasaa lagu yidhi waqtiyada qaarna wuu seexdaa waqtiyada qaarna waa soo kacaa oo salaad buu u istaagaa waxay kaloo weydiiyeen cuntadii uu cuno rasuulka sal ly slam markaasaa waxaa lagu yidhi hilibka waa cunaa baa layidhi wixii wanaagsanaa ee alla maarata xalaaleeyana ma xarimo rasuulka sal ly slam waxay weydiiyeen bal ka warrama maarata rasuulka sal slam haweenka siduu ula dhaqmaa markaase waxaa lagu yidhi dee ahalkiisa waa uu maaragtay u tagaahoo wax raggu ay sameeyaan oo kale u sameeyaa marka way la yaraatay cibaadadii rasuulka sal ly slam markaase waxay yidhaahdeen nebiga alle sal ly slam alla dembigiisa waa dhaafay kiisii horreeyey kii dambeeyaba annagu sidiisoo kale marka ma nihin waa inaan wax ku darnaa cibaadadii marka bal fiiri hadde maxay dooneen marka waxay raadinaayeen ajal bay raadinaayeen fadli iyo dheeraad iyo dhaqaal allay raadinaayeen haddana waxay ahaayeen saxaabo waqtigii rasuulka sal ly slam joogay mid baa wuxuu yidhi anuu hilibka marka cuni maayo marka hadda xadiidkan shiikhuu sheegay kan kuma jiro laakiinse riwaayaadka xadiidka ay ka mid tahay hilib cuni maayo baa mid yidhi midna wuxuu yidhi anigu mar walba salaadba u taagnaanaya habeenkii mana seexanayaba kii kalena wuxuu yidhi anuu haween maaragtay guursan maayo mid kale wuxuu yidhi anugu weligii soon baan wadaayaa afurina maayo markii rasuulka sal ly slam markaas uu gaaray yuu carooday rasuulku sala alla ly slam markaasu wuxuu yidhi anugu waan soomaa waanan afuraa waan dukadaa waanan seexdaa haweenkana waan guursadaa riwaayo kale waxay ahayd wa aakulu laxma hilibkiina waan cunaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeeda ka jeestaa iga mid ma ahan marka qofkii sunnadiisa ka jeesta uu yiri rasuulka sal slam iga mid ma ahan saxaabiba ha noqdee maxaad umalanaysaa marka dadka aan saxaabada ahayn miyaanay maaragtay ku owleysnayn oysan iyagu mudnayn in laga beri noqdo haddii ay rasuulka sal ly slam khilaafaan oo sunnadiisi ay khilaafaan jawaabtu waa ha diintu marka waxay ku dul wareegtaa raacitaan wax la yidhaahdo marka qofkii sidii rasuulka sal slam uu camal fali jiray oo shareecada ay ahayd ku dhaqma camalkiisa yar baa alla u barakeeyaa darajaad baa kor loogu qaadaa maadaama camalkaa uu sameeyey uu ku dhisan yahay sunno raacid haddii jeedadkii marka iska kaa dheeh galaan waxaad idhahdaysaa jidkii rasuulka sal ly slam iyo jidkii saxaabadiisa gows dambeedkana ku qabso waxaad noqonaysaa qof yaqiin ku taagan oo ku sugan haddii jiidadku iska kaa dheeh galaan adugu kuma qasbanid inaad raacdo jiidadka iskhilaafsan ee bidcada sidoo kale kuma qasbanid inaad qaado jiidadka la leeyahay sunnadii kuma taagna ee waxaad ku dhaqmaysaa ama aad qaadaysaa jidka la isku waafaqsan yahay inuu yahay jidkii sunnada si kastoo ay dadku kuu cacaayaan ay wax kaaga sheegaan ay kuu dhahaan waa mutashadid iyo waa kadaa iyo wax noocaas oo kalea meelaha qaarkood qofku waa wadaad baa lagu caayaaro jidkaa markaa ha ka bayrin dhinacna ha ka aadin ee laasim sababtoo ah waa kii lagu badbaadayey oo si yaqiinoo lahubo loogu badbaadayey laakiin jidadka kale miya jidada badbaadadooda layska hubo maahan ee dadka qaadaa jidadkaas waxay leeyihiin waa jid lagu badbaadayo bal ka waran waxaa ahlucilmiga iyo odayaashii sunnadu ay leeyihiin jidkaa nimankaasi ku socdaan waa jid maaragtay gaalnimo iyo shirki shirkigana waxaa ka mid a in qubooyin qubuurtii laga dul dhiso oo maaragtay taasina ay wasiilo u noqoto in la weyneeyo dadkii qubuurta ku jiray sababna ay u noqoto in wax loo weydiisto oo la tuugo iyaga wax loo nadro oo wax loo gowraco ama maaragtay shirki la sameeyo oo alle cibaadadiisi duulka lala wadaajiyo ama in la ictiqaadiyo in qofkaas la weyneynayo uu tilmaamaya alle qaar ka mida uu leeyahay uu ku tilmaamaya ilaa markay wax weydiisanayaan dadka dhintay tilmaamo waxay siinayaan tilmaamihii alle ah wadaad baqdaad ku duugan yaa nin maaragtay shan kunoo kilomitr u jiraahi uu wax weydiisanaya bal waa u dhintay horta marka u wareyso qof dhintay maaragtay waxma maqlo waxna ma qaban karo markaasaa wax la weydiisanaya musaafadaas dheerna way u dhexaysaa marka macnaheedu waa maxay maqalkiisu maqalka dadka lamid ma ahan ogaalkiisuna ogaalka dadka lamid ma ahan araggiisuna arag dadka lamid ma ahan saasay noqonaysaa macnaha tilmaamihii allah la siiyo waay macnuhu arrinku marku wuxuu ku wareegayaa dhowr masalo masalada koowaad waxay tahay qof kasta oo qof kale u abtirsada abtirsigaas iyo sheegashadaas uu leeyahay hebel baan raacsanahay laga aqbali maayo ama loo qiri maayo oo mararka qaarkood waxaa dhici karta inaan waxba ka jirin wax uu sheeganayo oo inuu isagu sheegto u yiraahdo anuu hebel aan raacsanahay hebelkiina uu ka beri yahay oo uu ka beri noqonayo marka sheegasho keliya wax laguma dhiso talabaadna waa maxay qaacidada maaragtay sheegashadaas iyo abtirsigaasu waa in sunnadii la laasimo maaha daabidkay qaacidadu maaha waxyaabahan muuqmuuqda ee mararka qaarkood qofku uu isu muujinayo inuu xaqii ku taagan yahay sidii khawaarijtii oo kale salaad aada u cajiib lay tukanayaa oo dheer oo badan soonka way badiyaan waxaa dhici karta marka in dadka qaarkood ay ku kadsoomaan oo yiraahdaan oo saad u dilaysaan dadka noocaas oo kalaa iyagoo saas alla u caabudaya oo maanta dhan salaatuleyl u taagan mushrikiintii ee mushrikiintii gaaladii u tagoo laaya nimankan dhaafa cibaadada badan leh waxaan leenaha buu yidhi rasuulku sala allah alay slam nimankaas in lala dagaalamo waa uu faray sidoo kale gaaladii cadcaddaydna oo macnaha gaalnimadooda caddaydna in lala dagaalamo waa uu faray sida kuwaas halala dagaalamo uu yiri iyuu khawaarijtana halala dagaalamo u yiri wuxuu yiri rasuulka sal slam khawaarijta markuu ka hadlaayay laa yazaaluuna yakhrujuuna ma ka zuulayaan inay soo baxayaan oo ay muslimkii la dagaalamayaan xataa yakhruja aakhiruhum maca dijaal ilaa koodii ugu dambeeyey uu dajaal dagaalkii kala soo qayb qaato kolley qeybtaas xataa yakhruj aakhiruhum maca dajaal saxnimadeeda culamadu waxbay ka sheegeen laakiin xadiiska intiisa kale waa xadiis saxiixa faidaa laqiitumuuhum haddii aada la kulantaan oo dagaal aada isugu isaga hor timaadaan faqtuluuhum laaya hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa maxaa yeelay makhluuqaadkao dhan iyagaa ugu shar badan marka khawaarijtu ma aha qolo jiri jirtayoo iska baaba'day sida dadka qaarkood ay u maleeyaan ee maba ka zuulayaan inay soo baxayaan wakti kasta ilaa midkii ugu dambeeyey uu dajaal la soo baxo qeybtaasna waa nagniri xagga xadiis ahaan waxbaa ku jira masalada labaad in dadka marka la miisaamayo ama arrimaha qaacido iyo xeer loo samaynayo ma aha in lagu kadsoomo wixii daahirka ahaa ee muuqday ee waxaa la fiiriyaa asalka uu qofku ka duulayo oo waxaan fiirinaynaa sideedaba horta itibaac ma jiraa qofkaasi qof sunnadii raacaya ma yahay waxaase sunno ma yihiin mase maaha laakiin muuqaalka an kore waa waxun iska dalaalaad caadiyaba laakiin asalku waa maxay laakiin asalka ayaa la yska baaraa oo la yska hubiyaa tan saddexaadna maxay tahay oo arrinku uu ku dul wareegayo in rasuulku sal lla ly slam uu ka beri noqday qaraabadiisii halkii iimaan laga waayey qofkii marka doona jacaylka rasuulka sal ll ly slama sunnadiisii ha ku dhego sida uu yiri rasuulku sala alla alay slama faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadayda naca aniga iga mid ma ahan beri buu iga yaana beri baan ka ah waxaan waxyar isdul taagaynaa buu leeyahy shiikhu hadalkii rasuulku sal l slam uu yiri faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadayda ka jeestas aniga iga mid maaha sunnada ka jeesashadeedii noocyo kala duwan bay noqotay oo waqtiyadu hadba si u kala duwan yihiin baa haddana sunnadii maaragtay ka tegideedii ay u badatay iyaduna oo waqtiyadii iskhilaafayey iyo arrinku arrinkanu isna iskhilaafay dad baa sunnadii rasuulka sal lla ly slam iska nacay xagga caqiidada mar horeyba ka tageenba waa sida yani khawaarijtii iyo muctasiladii oo kale iyo caqiido kaleba iska qabsadeen dadka qaarkoodna sunnadii rasuulka sala alla alay slama yay iska naceen oo lagu camal falaayay waqtiyo kala duwan bay marka ay iska naceen casrigan hadda la jooga buu leeyahy shiikha kitaabka sharxay fikrad cusub baa timidoo xadiidkii iyo sunnadii baa la nacaya laakiinse waxaa la isticmaalayaa wadiiqooyin kala duwan mararka qaarkood qofkaa sunnada nacaya wuxuu ku leeyahay sunnadu waktigan hadda la joogo zamankan hadda la joogo uma suubato ee waxaan ka qaadanaynaa waxa waktiga munaasab u ah casrigan hadda la joogo yaan kala dhexbaxayn sababto waxaa dhici kartay leeyihin haddii aan qabsanno waxa la wax sunnada ku jira caalamkii baana tuhmaaya oo nagu tuhmaaya inaan nahay dad maarata dib u socda oon hore u socon caalamkii baa wuxuu nagu tuhmayaa inaana waxba fahmaynin caalamkii baa waxyaabo kala duwan nagu tuhmaaya mufakiriinta qaarkood oo dadka mufakiriinta lagu sheego ah oo haddi aan culamo ahayn yaa warkaas laga wariyey suurad kalaa marka jirta wuu leeyahay shaarixu kitaabka sharxay oo sunnadii looga hor imaanayo oo laga hor keenayo xaqligii sida dadka qaarkood dacwada u nisbo sheegta oo abtirsada sunnadii bay waxay uga hor imaanayaan caqligooda waxay leeyihiin sunnada waa inaan ka qaadanaa wixii aan iska hubino inay maaragtay qaacido caqliga ku taagan yihiin dhulka muslimiintana waxaas waa ku badan yihiin zamankan sidoo kale rasuulku sal lla ly slam hadalkii uu yiri faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnada ka jeesada ee iska naca laakiin ka jeesashadaasi ay maaragtay ku tacalluqdo dacwadii sida alla uu sheegay qul haadihi sabiilii waxaad tidhaahdaa tani waa jidkaygii adcuu ila allahi calaa basiirati dadkii baan alle ugu yeerayaa oo si basiirahan ugu yeerayaa calaa basiiratin anahu min itabacaniina waa lagu laqbeeyaa aniga iyo dadkii raacayna waxaan ku taagannahay basiiro oo yaqiin baan uga sugannahay dacwadeenna iyo diinkeenna iyo waxaan dadka ugu yeerayna iyo waan hubnaa waan naqaanaa basiirada waxaa lagu fasiraa waa aqoonta lagu kala sooco xaq iyo baatilkii marka jidka dacwada waxaa lama horaana inuu yahay jid isaga laftiisa sunnadii ku taagan sababtoo ah dacwadu waa qayb ka mid a diintii waa cibaado ka mid a cibaadaadkii sida rabo maarka lagama yeeli karo waxay marka soo gelaysaa dacwadu qowlkii rasuulka sal slam uu yiri faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeeda iska naca aniga iga mid maaha marka dariiqyada dacwada loo qaado ee bidcada ku dhisan ee casriganna soo baxday dadkeedu xadiidkan way soo gelayaan faman ragiba can sunnatii falaysa minii dad baa dacwadoodii waxay ka dhigeen guruub maaragtay gaar ah oo amiir loo sameynaayo oo samciyo taaca leh oo hadda muslimiintii markaa meel isla joogtay wax ka qarsoon oo hoos laga sameynaya la sameynayaa oo haddana walaa iyo baraa leh xiriirin iyo goyn xisbigii lagu saleeyey oo maaragtay muslimkii furqo ka dhex abuuraayo kuwa noocaas oo kale ah kitaabka wadaadka sharxay meelo badan buu uga hadlay gaar ahaan nimankan ikhwaanka la yidhaahdo oo hadda iska noocyo badan kuwo banaa-iyo la yihahdo iyo kuwo qudbiyo la yidhaahdo marka qudbiyadu macnaha sayid qudbi iyo ay u abtirsadaan iyo maxamed qudbi iyo saruuriyiintuna qudbiyiintaas un bay maaragtay la manhaj yihiin calaa kule isagu shiikhu ikhwaanku ka hadlay oo hadal dheer oo maaragtay duuban oo coda iyo iyadoo maaragtay tafriiqyaba uu leeyahay oo nimanka ku sheegaayo inay maaragtay xisbiyo xun ay wadaan oo danta ay dacwadooda ka leeyihiinba ay tahay sidii xukun lagu gaari lahaa ee inay dadku ka badbaadaan cadaabkii alleh oo ay ku guulaystaan imtixaankii qabriga yaad caabudaysay diinkaadu muxuu ahaa nebigaadu maaragtay yuu ahaa arrimaha noocaas oo kalea kuleyl badan kuma hayso mana ka shaqeeyaan waqtigoodana kuma bixiyaan hadallada uu ku qabsada waxaa ka mid ah sheekh saalex wadaadka kitaabkan sharxay meel kale isagoo ka hadlaya nimanka wuxuu ku leey waxay leeyihiin nimanka madaxda ee muslimka xukuma markaad ka hadasho oo aad wax ka sheegto de dadkii o dhan way ku soo wada raacayaan laakiinse dadku maaragtay mukhaalafaadkii ay iyagu lahaayeen oy diinka ku khilaafsanaayeen ama caqiida ha noqote ama cibaada ha noqotee dadku waa ku kala tegayaan marka taa waa iska dhaafaynaa bay leeyihin marka wuxuu ku sheegay inay jamaacadood u tacasubaan oo walaa iyo bara ay ka dhaliyaan sunnada aanay ku dadaalin oo uun dacwadii jaahiliyada ee isu habarwacshada iyo ku dhisnayd qofkii uun ikhwaana uunbaa maaragtay taageero mudan iyo jacayl qofkii kalena hadba waxaan fiirinaynaa meesha uu maaragtay dacwadeena ka taagan yahay iyo tacasubaad noocaas oo kalea xaakimiyadana diinkii oo dhan iyagu ulama jeedaan sida dadka ahluxaq ahi ay u yaqaanaan xaakimiyada oo waa towxiidkii oo dhan waa diintii oo dhan ama towxiid ha noqoto ama wixii lagu camal falay ha noqotee in loo hoggaansamo shareecadii oo shareecadu ay ku xukunto laakiin nimankaas ikhwaanka shiikhu wuxuu leeyahay xaakimiyadu agtooda waa in dowlad la dhiso un shirkina uma yaqaanaan ilaahay keyrkiisoo la caabudo oo towxiid uluhiya macnaha dadkii loogu yeero maaragtay oo shirkigii looga digo kaas iyagu shirki waxay uma yaqaanaan shirkigaas laga digaaye oo dadkan ahlu xaqa ay dadka maaragtay u sheegaan kaas uma yaqaanaan iyagu shirki uma yaqaanaan waxay shirki yiraahdaan waa xagga tashriica keliya kii ku saabsanaa marka xaggii dacwada waa in iyadana sunnadii la waafaqsan yahay jidkii dacwadu waa inuu sunnada maaragta waafaqsan yahay marka manaahijta uu leeyahay shiikhu shaarixu manaahijta xagga dacwada ee bidcada ah ee aan sunnada ku dhisnayn ee casrigan soo baxday dadka manaahijtaas wataahay xadiidkan way soo gelayaan oo faman raqiba can sunnatii falaysa minii baa u taalla marka taasina ma aha annagu xukun aan iska xukminayno oo aan ayaga xukun iska saarayno ee waa xukun rasuulka sal slm xaggiisa ka yimid haddii ay yidhaahdaan dee dacwadu soo geli mayso waxaad sheegaysaan waxaa lagu leeyahay oo dacwadu maysa ahayn cibaado alle la caabudaayo hadday yidhaahdaan haa waa cibaado alle la caabudaayo dee waxaan leenaha way soo gelaysaa qofkii marka ka jeesta sunnadii rasuulkana sal ll slam falaysa min arasuuli sal ll slam hadday yidhaahdaan maya annagu dacwadu waa cibaado dhihi mayne waa caado iska caadi baan leenahay waxaan ugu jawaabaynaa haa haddii saas aad tidhaahdaan soo geli mayso sababtoo ah caadaadku arrinkoodu waa iska waasec laakiinse jawaabka keliga ah ee aanay meelna uga leexan karin waa in dacwadu ay tahay cibaado sidaa darteed waxaa qasaba in dariiqa loo maraayo iyo sida loo maaraynayo ay tahay dariiq salafi ah oo salafkii looga dayanayo iyo dariiq nabowi ah oo rasuulka sal ll slam looga dayanayo si aan sunnadii ugu taagnaano maadaama rasuulka sal ll slam uu leeyahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeeda ka jeesta aniga iga mid maaha marka addoommada waxaa looga yimaadaa xagga naftooda unbaa looga yimaadaa muslimiinta qaarkoodna gaar ahaan kuwa raba in islaamka uu kor noqdo oo muslimiinta ay kor noqdaan oo dadka alla ugu yeeraya musiibooyin baa isaga dhaca sababta musiibooyinka ugu dhacaysana maxay tahay waa inay sunnadii khilaafeen iyaga laftoodu sida alla uu yiri wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wixii idinku dhaca oo musiibo ah waa wax naftigiinu kasbatay allana wax badan buu iska cafiyaa haddii marka aan doonno caafimaad xagga qalbigeenna ah caafimaad xagga camalka aan samaynayno ah caafimaad xagga caqiidada ah caafimaad arrimaheen oo dhan ah yacni waxaa laga wadaa caafimaad xagga sharcigaa laga wadaa badanka laga moodo iyo maaragtay caafimaadka dadku caadi u yaqaaneen waxaa laga wadaa sixa sharciya wixii inay yihiin macnaha wax xagga sharciga saxiixa oo fayow oo sax ah yani waa waxaa la samaynayaa ah wax sunnadiina waafaqsan niyad wanaagna uu ku jiro oo allah loola jeedo marka camalkii in camal la aqbalay oo alla agtiisa la aqbalay uu noqdo haddii aan doonno miisaankeennu ha noqdo uu leeyahy aan wax walba saarayno sunnadii ha noqdo weliba sunnadaas waa in loogu dhaqmo loona fahmaa dariiqii dadka sunnada annaga noo soo guuriyey ee cilmi ahaan iyo camal ahaanba noo soo guuriyey ee aan ku dayanayna waana saxaabadii rasuulka sal ll slama iyo dadkii dariiqaa xaqaa ku raacay ilaa maantada la joogo bilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhri dacwaana alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w slى اllah wslm عlى nabiyina muxamed maca taxiyati ikhwanikum fi shabakati manhaji online